أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المسلمون وأيتها المسلمات إلهي بينه مهدنا إنا قوبتا بركيسا سقوكا يكيني مع صحة وسلامة caawa oo habeenkii saddexaad ee nadwadu inoo socoto oo ay bisha rajab caawa ay tahay shan taariikhda hijriga kun iyo afar boqol iyo soddon taasoo ku beegan oo waafaqsan siddeed iyo labaatankii bishii lixaad ee labada kun iyo sagaalka magaalada laascaanood gobolka sool masjid ulhudaa oo nadwadaasi caawa habeenkii saddexaad ay ka socoto waxaan insha allahu tacaala caawa nadwadii sharciga cilmiga ahayd ciwaankeedu ahaa alwasatiyatu wtawaasun simatu hadihi lumma caawa waxaa inoo bixi doonaa xadaradii iyo dersigii labaad oo uu insha allahu tacaala sheekha inoogu qoran yahay intaa in yar waxaan ka horaysiin lahaa haddii alla idmo waxaan si gaara runtii mahad gaara aan u celinaynaa ururka riibsi la yidhaahdo waddanka denmark ku nool ee muslimiinta ah ururkaas oo muslimiinta denmark ku nool runtii nadwadan iyo qabanqaabadeeda dhaqaalaha iyo kharashiyaadka ku baxaya oo dhan ay iyagu runtii qabanqaabiyeen oo maxaanku idhaahdaa ayay isku soo dubadideen mahad gaaraan u celinaynaa waxaanu leenahay ilaahi haidinka abaalmariyo adduuniya aakhiraba jazaakum allahu khayran khayra aljaza miisaanka xasanaadka aakhiro allaha idin geliyo nadwadan hirgelidda ay hirgashay fududaydinta iyo ogolaanshaha ilaahay kabacdi ururka hirsi la yidhaahdo oo dadka muslimiinta ee denmark ku nool runtii ay dhaqaalahooda ku bixiyeen si gaaraan ugu mahad celinaynaa ilaahay abaalkooda ha gudo subxaanahu wa tacaala oo ha barakeeyo intaa bacdigeed caawa darsiga waxaa inoogu qoran fadiilatu sheekh maxamed maxamed cali jaamac oo aad runtii in badan cadalaadkiisa iyo duruustiisa in badan aad dhegaysateen kitaabka shujaaca in badan minaajka in badan caawa insha allahu taala muxaadaraad fara badanba caawa sheekhiida isagoo maqal iyo muuqaala waa hor fadhiyaa mawduuca sheekha caawa uu ku qoran yahay oo aynu marsida uga nahay inoo soo diyaariyey ilaahay cilmigiisa iyo camalkiisa ha u barakeeyo iyo waktigiisaba waxa weeye alamru bilmacruuf wannahyu can lmunkar usuuluhu wadawaabituhu waadaabuh dadka oo wanaagga loo sheego xumahana laga celiyo iyo usuusha iyo aasaaska uu ku salaysan yahay ee usuusha loo qaadayo iyo waxyaabaha dawaabida ah ee laga maarmaanka ah iyo aadaabta mawduucaasi uu leeyahay gudashadiisa waxaanu marti uga nahay oo kusoo dhowaynaynaa fadiilatu sheekh maxamed cali jaamac xafidahu llah wajazahu llahu can lislaam walmuslimiina khayran falyatafadal mashkuura
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ولا ليال ودنيالي ومروين با marka u horeysa waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar labaad waxaan u mahad celinayaa oo mahad oo dhan mutay oo ay habboon tahay goor walba inaynu mahadinno allah subxaana ilaaha amniga iyo iimaanka inagu kulmiyey ee goobtan barakaysan isugu keenkeenay si aynu diinteenna wax isaga sheegno ilaahaasaynu u mahad celinaynaa walilaahi alxamd marlabaad walaalayaal waxaan runtii u mahadnaqayaa una ducaynayaa walaalaha ka qayb qaatay arrin iyo adduunba in badan iyo in yar tala iyo taakulayn qabsoomidda nadwadan iyo isumaatinkan dadka muslimiintahi ay isugu yimaadeen cid kasta oo wax ku darsatay oo ka qayb qaadatay waa u mahadnaqaynaa waxaynu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay khayr idinka abaaliyo mid kalena si gaara ayaan uga mahad celinayaaoo martigelinta wanaagsan runtii haddaanu culimmadii runtii meelaha kala gedisan isaga yimi aanu nahay aanu reer laascaanood runtii kala kulannay oo sheekh cabdinaasir ugu horeeyo aad iyo laxaad baanu uga mahad celinaynaa waxaan anqirayaa runtii sheekhu inuu i xambaariyey dayn aanan runtii gudi karaynin waayo annagu hargaysa inta badan waana loogu yimaadaa meelaasumaanu ku salaanaayoo ma soo dhawayno dayn runtii fara badan ayuu caawa iyo runtii intaanu joognayba i xambaariyey taana runtii waa ka mahad celinaya waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran midna walaalayaal waa ka cudur daaranayaayo runtii mawduucan oo mawduuc aad iyo laxaad u muhiim ah aad iyo laxaad u ballaadhan waa ka cudur daaranayaayoo aqoontayda runtii oo iska hoosaysa oo anugu iska asxaabul mutuunkaasun baan ahaayo kutubaha yaree mutuunta un baan iska akhriyi jiray ma ahayn runtii nin raggaa maanta lasoo garab fadhiisiya ma ahayn markaa sheekhu runtii waa igula kufay bal aniguna insha allahu tacaala waa iskala gurguuran doonaa haddii alla yidhaahdo waxaan markaa walaalayaal leeyahay fama asabtu fa min allahi wamaa akhta'tu fa min nafsi wa min ashaytaan haddii aan intaa walaalayaal ka gudbo waxaan jeclahay inaan u soo gudbiyo wixii ilaahay iga karsiiyo qaabkan soo socda mawduuca walaalkay baa sheegay oo waxa weeye faridda wanaagga iyo reebidda xumaanta usuusha ay leedahay iyo koobayaashiisa iyo aadaabta looga baahan yahay waxaan u soo gudbinayaa insha allahu tacaala wixii wakhtigu uu inooga saamaxo bal inaynu eray bixin waxoogaya ku samayno alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar waxaynu tilmaami doonaa ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay waxaynu tilmaami doonaa fadliga iyo qiimaha uu islaamku siiyey waxaynu tilmaami doonaa wax ka mida faa'iidooyinka ama midhaha laga goosanayo ee ka xasilaya marka wanaagga la faro xumaantana la reebo waxaa kaloona iyadana ka hadli doona insha allahu tacaala midhaha aataarta iyo raadadka runtii xun ee ka dhalanaya marka laga tago ee wanaagga laysfari waayo xumaantana laysu diidi waayo waxaa kaloona iyadana waxoogay aan badnayn oo qodoba aan ka tilmaami doonaa aadaabta waajibkaa iyo ta mustaxabka ah ee sunnaha ee lagama maarmaanka u ah qofka wanaagga faraya ama xumaanta reebaya waxaa kaloon ku xigsiin doonaa insha allahu tacaala munkarka iyo xumaanta la reebayo shuruudda uu leeyahay iyo waxa uu yahay waxaan ku gebagabayn doonaa insha allahu tacaala maraatib atakhyiir markaa doorinta munkarka la samaynayo maraatibta iyo halka loo marayo haddii aan runtii mawduuca aan gudagalo macruufka waxa ay culimmadu ku sheegeen xagga luqada maa tacrifuhu nafsu min alkhayri wa tatma'inu ilayhi waa waxa ay nafdu garanayso ee khayrahee ay ku xasilayso ee aanay ka didaynin ilaahay baa aayad qur-aani ku yidhi wasaaxibkumaa fi dunyaa macruufa kula dhaqan oo kula saaxiib waalidka adduunyada macruuf shay wanaagsan oo ay nafdoodu markaa jeclaysanayso oo aanay ka didaynin waxaa kale oo sujaaj ninka la yidhaahdaa uu yidhi macruufku waa wixii la wanaajisanayo ee afcaasha ah waana sifooyinka qaalibka ah ee bimacnaa waa shay dadka oo dhan macruuf u ah oo haddii ay arkaan aanay inkiraynin oo aanay garan waayaynine shaygaa ay garanayaan weeye munkar haddii aynu isagana luq ahaan aynu u tilmaanno waxa weeye un isaguna waa naqiidu lmacrifa ama shayga waxaynu nihi macruufkii waa shaygii la garanayey kana waa shaygii aan la garanaynin waa shayga macruufka ah khilaafsan waa shayga la inkirayo ee la diidayo waa halka aayaddii qur-aanka ayday ka timi nakirahum waa wujasa minhum khiifa yacni waa garan waayey oo dadkan markaa soconaya u yimi ayuu garan waayey dabeetana waa ka baqday oo waa inkiray oo naftiisii waa ka diday haddii aynu isweydiinno amaba aynu tilmaanno macruuf muxuu yahay xagga istiraaxaan ama maxaa sharci ahaan macruuf maxaa la odhan karaa waxaynu leenahay macnihii luq ahaan aynu ku sheegnay kama foga waa waxaa nafdu ay garanaysay ku xasilayso waa magac kulminaya waxa liyaaliya wixii la garanaya ilaahay taacadiisa waxa liyaaliya wixii alla loogu dhowaanayo ixsaanka iyo samafalka khalqiga waxay yidhahdeen aslu lmacruufi kullu maa kaana macruufan ficluhu waa wax kasta oo macruuf ahoo la garanayo samayntiisa oo uu qurux badan yahay samayntiisa oo la wanaajisanayo oon la xumaysanaynin oo dadka ahlu iimaanka ahee ilaahay rumaysani waa shayga ay garanayaan ee ficilkiisu qurux badan yahay ee la wanaajisanayo en la xumaysanaynin waa magac jaamica bay yidhaahdeen oo kulminaya wax alliyaaliya wixii la garanaya alla taacadiisa iyo wixii loogu dhowaanayo iyo wax alliyaaliya wixii sharcigu inoogu yeedhay ayaa macruuf noqonaya waxaa markaa la socdaa amar alamru bilmacruuf faridiisuna waa maxay waa dalaalayo tusin khayrka la tusayo waa amridii iyo farid la falayo wax kitaabka iyo sunnaha waafaqsan waa ishaaradii iyo tilmaamid loo tilmaamayo wax ilaahay raalli gelinaya hadday tahay wax lagu hadlayo iyo hadday tahay mid la samaynayaba haddii aynu munkar isagana istilaax ahaan aan u tilmaanno waxaynu odhan karnaa amaba aynu ku sheegi karnaa wa kullu maa curifa qubxuhu waa wax kasta oo la gartay xumaantiisa sharcan wa caqlan waa waxaa ilaahay uu diiday ahluliimaankuna ay diidayaan xun yahayna samayntiisu sidaa daraaddeed ayaa macsiyada ilaahay munkar baa la yidhaahdaa waxaana munkar loogu magacaabayaa dadka mu'miniintaa ayaa samaynteeda inkiraya oo diidaya inay fuulaan oo ay la yimaadaan waa weynaysanayaan shay mambuudah oo aanay jeclaysanaynin waaye dadka iimaanka leh inay sameeyaan ama ku dhacaanna waa ka fogaanayaan waa shayga sharciguu xumaantiisa tilmaamay xaaraantinimeeyey inoo diiday nahyidda iyo reebidda la reebayaana waxay tahay azajru camaa laa yulaa'imu fi shariica waa in dadka laga joojiyo oo loo diido waxa aan shareecada ku habboonayn waa almancu can ishar waa dadka oo shayga sharkaa loo diido waxa weeye in loo xumeeyo oo xumaan loogu tuso wixii shareecadu ay ka eryaysa dadka cifada iyo dhowrsoonigu wixii aanay ogolayn waa waxa aan ilaahay sharcigiisa aan ku bannaanayn ayaynu odhan karnaa erey bixinta istiraaca munkarkana haddii aynu intaa kaga gudubno erey bixintiisa waxaan u gudbayaa ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay faridda wanaagga la isfaro iyo diididda xumaanta la isu diida alimaam alghazali ninka xujatulislaam la yidhaahdaa wuxuu tilmaamay huwa alqutbu alacdamu fi ddiin inuu yahay qudbiga ugu weyn xagga diinta inuu yahay muhimmadda ilaahay uu nebiyada u soo saaray dhammaantood waxa uu leeyahay haddii gogashiisa la laabo haddii la halleeyo cilmigiisa iyo camalkiisa haddii la halleeyo oo dadku aqoonta wanaag faridda iyo xumaareebiddaa la halleeyo haddii ku dhaqankiisa la halleeyo nebinimadiiba waa cadilmaysaa diintu waa tirmaysaa baadi iyo jahaalo ayaa faafaysa fasaadkuna meel walba wuu gaarayaa bilaaduna waa kharaabaysaa addoommada ilaahayna waa halaagsamayaan waa haddii laga tago wanaagga in la isfaro xumaantana laysu diido yani mashaakilka intaa leeg ayaa ka dhalanaya waana qiimaha intaa leeg ayay islaamka dhexdiisa u ku leeyahay taana waxaa tusinayaa run ahaantii markii istiqra'a saxiixa lagu sameeyey nusuusta shareecada waxaa la ogaaday shareecadu inay u timi inay xaqiijiso u sugto u oogto addoommada wixii masaalix ee dane ay leeyihiin wixii mafaasida ee dhib iyo xumaanna ka reebiddeeda gebiga shareecadu waxay u timi inay masaalixda addoommadana sugto mafaasidana inay ka reebto caajilan ow aajilan masaalixdooda adduunyo ee hore ee degdega masaalixdooda dambe mafaasid wixii markaa ku noqonaya tan hore mafaasid wixii dhib kaga noqonayaba inay ka reebto masaalixdana xaqiijiso mafaasidana ay ka reebto ayay shareecadu u timi marka taa la helo ayaa sacaada iyo liibaan abadiya ay addoommadu helayaan haddaba walaalayaal masaalixda ay shareecadu ku timi xaqiijinteeda oo loo yaqaana adaruuriyaat alkhams oo ah ilaalinta diinta ilaalinta nafda ilaalinta caqliga ilaalinta maalka iyo ilaalinta cirdiga ama nasliga arrimahaasi ilaalintoodaasi jiritaankoodu kuma istaagayo oo kuma xaqiiqoobayo oo waaqic jira ummadda dhexdeeda ku noqon maayo ilaa marka ay ummaddu la timaado wanaagga faridiisa iyo xumaanta reebiddiisa mooyaane maxaa yeelay fariddaa wanaagga iyo reebiddaa xumaanta ayay sharaaicdu ku istaagaysaa masaalixdaasina ay ku qumaysaa wanaagga faridiisa iyo wanaagga faridiisa iyo xumaanta reebideeda ayaa waxaa kaga reebtoomaya kuliyaadka ama daruuriyaadka waxa liyaaliyo wixii meesha ka saarayay amaba ikhlaal iyo dhimid ku samaynayeyna waxa ilaalinaya marka hore waxa xaqiijinaya marka la taagana ilaalinaya ee waraabka iyo biyaha u noqonaya waxa weeye farida wanaagga iyo reebidda xumaanta maxaa yeelay ilaahay waxa uu ka yeelay caqiidada ilaalinteeda dhawridda fadiilada ciziga ummadda iyo falaaxa iyo liibaanteedaba mid ku xidhan inay waajibkaa la yimaadaan ilaahay baa aayad qur-aan wuxuu ku leeyahy waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar ilaahay wuxuu leeyahy halaydinka helo oo koox iyo jamaaca ha idinka mid noqoto dadka khayrka iyo wanaagga ugu yeedhaya dadka wanaagga faraya xumaantana u diidaya ha laydinka hela baa ilaahay leeyahy kuwaas ayaa markaas kuwa liibaanay baa ilaahay leeyahy oo liibaanta ummaddu waxay ummaddu liibaan ku gaadhaysaa marka ay waajibka noocaasa sidaa ay uga soo baxdo haddii aynu walaalayaal ku dhaafno intaa ahmiyadda iyo halka uu ku jiro bal waxaynu waxoogay u garaynaa inaynu tilmaanno fadliga uu leeyahay wanaag faridda iyo xumaan reebiddu kow waxaynu leenahay wanaag farid iyo xumaan reebidi waa sifadii ugu akhasanayd ee sifooyinkii nebiyullaahi moxamed oo ah shaksi ilaahay uu khalqigiisa ka doortay sifooyinkiisa sifada ugu mudanna waa wanaag farid iyo xumaan reebid waana mid lagu sifeeyey oo uu ku tilmaanaa xataa diimihii hore ayuu ku sifaysnaa sidaa waxaa inooga markhaatiya aayaadka fii suurati alacraaf ku sugan ilaahay leeyaha aladiina yatabicuuna arasuula annabiy alummiy aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi altawraati walinjiil ya'muruhum bilmacruufi wayanhaahum can ilmunkar ilahay waxa uu leeyahay isagoo markaa kuwa naxariistiisa markaa uu siinayo alla uu ka soo hadlayey wuxuui waa kuwa raacaya rasuulka nebigaa kuwa raacaya weeye ee ummiga ee ay ka helayaan isagoo ku qoran kutubahoodii towraad iyo injiil ku qornaa oo ugu qoran inuu yahay nebiga wanaagga faraya xumaantana diidaya marka waa sifooyinka nebiga ama tilmaamihiisa kuwa ugu mudan ayay ka mid tahay wanaagfuridda iyo xumaanreebiddu ama waa taa lagu sifeeyey kutubihii hore inuu yahay mid wanaagga fari xumaantana diidaya idan waxaynu leenahay waa akhasu sifaati safiyihi min khalqihi kii alla khalqigiisa ka doortay sifooyinkii iyo tilmaamihii iyo sumadihii uu lahaa tii markaa ugu khaasanayd weeye faridda wanaagga iyo reebidda xumaanta sirta ku jirtaana waxa weeye walaalayaal wanaagga faridiisa iyo xumaanta reebidiisu waa halka risaalaadkii rusushii ilaahay soo diray oo dhammi ay ku wareegayaan maxaa yeelay waxay ugu yeedhayeen khayr kasta waxaanay ka digayeen shar dhammaantii ayay ka digayeen idan markaa taasi waxay noqonaysaa zubdadii iyo burcadkii risaalaadka oo dhan bay noqonaysaa bicsadu halka ay ku wareegaysay ayay noqonaysaa mar labaad wanaagga oo la fara iyo xumaanta oo la reebaa waxaynu leenahay ayana waa sifooyinka ay leeyihiin dadka ilaahay uu u doortay inay atbaac iyo asxaab ay u noqdaan rususha rususha dadkii ilaahay u doortay ayada rusushu alla doortay dadku u doortay ayagana inay atbaac iyo u noqdaan asxaab inay u noqdaan sifooyinkooda ta ugu khaasan ayagana wuxuu ka dhigay inay yihiin dad wanaaggana faraya xumaantana diidaya آياتك سورة التوبة إلهي وكتل مامي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله إلهي وحردتك مؤمنين تا رق يضم الرب barkood barka kale xigta ayay u yihiin baa ilaahay ayagaa isu xigtaa ayagaa isu hirinaya ayagaa walaalaah waxa ilaahay tilmaamay inay yihiin markaa dad isku duuban dad isku jira dad isku gacana wanaagga ayay ismarayaan xumaantana waa isu diidayaan ilaahay bay rumaynayaan ummad sidaa isugu duuban oo iyagu xigta isu ah oo sidaasa weeye midda saddexaad dadkii ka soo hor jeestay rususha kuwa atbaacda ah ee rususha raacay ee tilmaamaha lahaa ayagu didkooda noqday ee ka hor jeestay ilaahay muxuu ku sifeeyey ama muxuu ku tilmaamay waxa alla ku sifeeyey ama ku tilmaamay sifadaa ay muuminiinta iyo atbaacu rusul ay leeyihiin mid ka soo hor jeeda ilaahay muxuu yidhi والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ilaahay wuxuu leeyahay munaafiqiintu rag iyo dumarba bacduhum min bacd barkoodba barka kale ayuu ka ahaaday dad markaa isku waxa weeye dad markaa isku dabeecada weeye waa qaar qaarkoodba qaarka kale ka ahaaday oo xagga xumaanta isku shabbaha acmaashoodii iyo waxay qabanayeen iyo sifooyinkii iyo tilmaamahay lahaayeen ayaa alla inoo tilmaamo wuxuu leeyahay ya'muruuna bilmunkar ayagu waxay farayaan oo ay isku goorinayaan waa wixii munkara iyo xumaana ayay iyagu isfarayaan waxay isu diidayaan oo ay iska nahyinayaan wixii wanaagga ahaa gacmaha ayay khayrka iyo waxbixinta gacmaha ayay iska qabanayaan oo xataa qowl keliya maahee xataa ficil ayay isula imanayaan idan bal sifooyinka dadka muuminiinta ay leeyihiin iyose ay munaafiqiintu leeyihiin ayaa laynoo tilmaamayaa si uu qofku markaa safka muuminiinta u noqdo ugana fogaado safka munaafiqiinta mar afraad guud ahaan dadka muuminiinta ilaahay waxa uu ka yeelay sifooyinkooda kuwa ugu sharafda badan الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين إلهي وحوليه وأكوه وناق فريا وأكوه حمام تريبيا وأكوه إلهي حدود ديسا خلالنا يا وبشر المؤمنين مؤمنين تبشاريه أي إلهي ليه وهكذا وأيضا شناد إنه تلمامينا wanaagga oo la isfaro iyo xumaanta oo laysu diidaa waa hawlaha iyo acmaasha ay qabtaan dadka wanaagsan ee ilaahay makamiyo dhulka ee talada iyo arrinka gacanta loo geliyo hawlaha ay qabtaan iyo waxa ay ka shaqeeyaan weeye ilaahay baa yidhi aladiina in makkanaahum fi lardi aqaamuu salaata waatawu zakaata waamaruu bilmacruufi wanahuu cani lmunkar walilaahi caaqibatu lumuur ilaahay isagoo ka hadlayey dadka uu hiilinayo ee nasrigiisa markaa ehelka u ah ilaahay wuxuu leeya waa kuwa haddaan makaminno oo dhulka aan gacanta u gelinno oo talada iyo maamulka ay yeeshaan kow waa kuwa salaada ilaahay oogaya waa kuwa zakada bixinaya ee dadka masaakiinta iyo dadka baahan xaqka siinaya xoolahooda iyo waxay haystaan waa kuwa wanaagga faraya waa kuwa xumaanta diidaya ayaa ilaahay leeyahay bal hadeeg yani shaqada dadka mu'miniinta ilaahay marka uu talada gacanta dhulka u geliyo marka ay tamkiin helaan waxaa looga baahan yahay waxa weeye inay markaa salaada ogaan xuquuqda ilaahay xuquuqda dadka markaa inay bixiyaan inay wanaagga faraan xumaantana inay diidaan taasina waxa weeyaan walaalayaal waa qodob waxa kale oo walaalayaal ayana inoo tilmaamaya qiimaha uu leeyahay farida wanaagga iyo reebidda xumaanta ilaahay markuu inoo soo tilmaamay dadka ahlu kitaabkaa yahuudiya nasaare iyo xumaanta ay leeyihiin ayaa haddana ilaahay uu ka daba tegey waxa uu tilmaamay inaanay nimankaasi isku wada mid ahayn oo sidaa aanay u wada xumayn bal kuwuu ka soo reebay ilaahay wuxuu inoogu sifeeyey ayaynu eegaynaa laysuu sawaan min ahli lkitaabi ummatun qaa'imatun يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات إلهي وحوليه ما يهانن لما كان كتاب كان صور شيئا كوسما ما يهانن waxa ka midaba ilaahay leeyahay kuwa ahlu kitaabka ummatun qaa'ima ummad baa ka mida ku taagan ilaahay amarkiisii ilaahay sharcigiisii diintiisii ku dhaqmaya ayaa ka midaba ilaahay waxay akhrinayaan aayaadka ilaahay habeenka saacadiisa iyo dhexdiisa ayay akhrinayaan oo ay ku tahajudayaan oo ay ku cibaadaysanayaan ayagoo tukanaya waxaa ilaahay yidhi allah ayay rumaynayaan maalinta aakhirana waa rumaynayaan wayacmuruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar taasaan u socdaa waxa ilaahay uu ku tilmaamay inay wanaagga yihiin dad faraya inay yihiin dad xumaanta diidaya oo xumaanta reebaya khayraadkana kuwa u degdegaya oo wax khayrahi aanu dhaafaynin ayaa ilaahay uu ku tilmaamay waxa kale oo ayadana ina tusinaya qiimaha iyo fadliga uu leeyahay faridda wanaagga iyo reebidda xumaantu dee khayrka ummaddanba waxay kaga khayr badnaatay ummadda nebiyullaahi moxamed ummadaha kale waxa weeye faridda wanaagga iyo reebidda xumaanta ilaahay baa aayadda qur-aanka fii suurati alcimraan waxa uu leeyahy kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi taamuruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkari watu'minuuna billah ilaahay wuxuu leeyahay waxa ahaateen ummadtii ugu khayr badnayd ee loo soo saaro dadka maxay kaga khayr badnaadeen ayaga ayaabaa kuwa ugu cumriga yar ayaga ayaabaa kuwa ugu jirarka yaryar ee ummadihii hore dhan ka cumriga yar ee ka jirka yar haddana ilaahay waxauu tilmaamayaa inay ummadahaasoo dhan ay ka khayr badan yihiin laakiin maxay kaga khayr bateen waxa weeye alla wuxuu leeyahay waxaa faraysaan wanaagga xumaantana waa diidaysaan ilaahayna waa rumaynaysaa marka waxa ilaahay uu ku sifeeyey ummadda wuxuu rasuulkeeda ku sifeeyey wuxuu afraadeeda ku sifeeyey maxaa yeelay wanaagga adduunyo iyo wanaagga aakhiraba waxa uu ku xidhan yahay alle iyo rasuulkiisa in la adeeco taasina waxay ku xaqiiqoobaysaa oo ay ku ilaashamaysaa waxa weeye marka wanaagga laysfaro xumaantana laysu diido cumar bnu khaaab ayaa waxaa laga wariyey intuu arkay markaa dad iska dabacay oo aan markaa waxba dadka u sheegaynin ayaa wuxuu hi man sarahu an yakuuna min hadihi lumma falyu'addi shard allahi fiiha qofka doonaya farax gelinaysa jecel in ummaddan ka mid noqda dee shardiga ilaahay aayadda uu ku dhigay taasuun ha ka soo baxo waxaa la yidhi markaa qofku hadduu taa ka soo bixi waayo oo waxaa ummaddu ay ummadaha kaga khayr badnaatay uu ku sifoobi waayo mid kale ayuu gelayaayo demmigii iyo caydii ahlu kitaabka ayuu gelayaayo sifadoodii ayuu ku sifoobayaa ilahi wuxu uhi kaanuu laa yatanahawna can munkarin facaluuhu waxay ahaayeen kuwa aan iska nahyin munkar iyo xumaan ay sameeyeen isuma ay diidi jirin haddii aan walaalayaal intaa ku dhaafo iyadoo fara badan runtii fadaaisha iyo qiimaha uu leeyahay faridda wanaagga iyo reebidda xumaantu waxaan iyadana dhowr qodobaan ka tilmaamaya bal fawaa'idda iyo midhaha laga goosanayo marka lagu qumo waajibkaas ee wanaaggana la faro xumaantana la diido dhowr qaybood ayay u qaybsanaysaa fawaa'idda iyo midhaha la goosanaya bar waxa goosanaya ay u xasilaysaa qofkan lafdiisu wanaagga faraya bar waxa goosanaya kan la faraya ee wax loo sheegayo fawaa'id iyo samaraadna ummadda oo dhan ayay u xasilaysaa oo goosanaysa fawaa'idda uu goosanayo ama midhaha uu goosanayo qofka wax faraya waxaa ka mida kow khuruujuhu min cuhdati takliif ee wixii lagu kalifay ogaantii lagu ogaaye lagu kalifay inuu markaa ka baxa isagu oo dee ummadda xil baa saaranoo in wixii xumaana la nahiyo wixii wanaagana la faro qof walba xil saaran weeye haddii markaa qofku isagu wanaaggii faro xumaantiina uu nahiyo u diido isagu taa cufdadaa mid ka baxay ayuu noqonayaa taana waxaa u daliila aayadda qur'aanka ilaahay reer banu israa'iil uu kaga hadlayey nimankii markii sabtida loo diiday ay u xeeladaysteen ee ay ugaadhsadeen saddex qaybood ayay u qaybsameen qola waa nimankii ugaadhsaday ayagu xumaanta ku dhacay ayay ahaayeen qolana kuwaasay ka nahyinayeenoo waajibkii ayay u isu taageen inay wanaagga faraan xumaantana reebaan bay isu taageen qolana waa iska aamuseenoo kuwa ayagu xeeladaystay ee ugaadhsaday xaaraantii ku dhacayna may noqonin kuwana may soo raacinoo wanaaggii may farin xumaantiina may reebine bal kuwanaabay tasbiid ku samaynayaanay leeyihiin maxaa idinka galay dabeed ilaahay waxa uu leeyahay isagoo kuwa inooga warramaya markay yidhaahdeen qoladaa iyagu iska aamustay lima taciduuna qowman ilaahu muhlikum wa mucadibuhum cadaaban shadiida war maxaa idinka galay qoladan oo alla uu halaagayo ama uu cadaabaya cadaab daran oo niman halaagsanay oo ciqaab ilaahay ku dhacaya maxaa ka daba taagantiine uga sheeg sheegaysaa waxay yidhahdeen macdiratan ilaa rabbikum nactadiru macdira waa yacni annagu cudurdaaran ayaanu markaa rabbi xaggiisa ayaanu cudurdaaranaynaa maxaa yeelay qofka xaqa ka aamusa isaga lafdiisa aamuskaasaa lagu qabsanayaa yacni waxaa loogu goodiyay cuquubo waxaa lagu tilmaamaa shaydaanulakhras inuu yahay qofku hadduu shayga xaqaa kaga aamuso waxa kale oo laba ah oo iyaduna qofka u xasilaysa dee inuu oogo xujadii ilaahay inuu khalqiga ku oogo ilaahay baa inoo tilmaamay rusulan mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul waxa ilaahay rusushaa u soo diray inay markaa bushaareeyaan oo ciddii markaa raacda wanaag iyo abaalmarre ay ugu bushaareeyaan ciddii markaa ka leexatana inay ciqaab iyo cadaab markaa uga digaan ilaahay waxa uu leeyahay lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xuja si aanay dadku ugu sugnaanin alle xujo inaanay ugu helin intii rusushaa la soo diray dabadeed oo aanay odhanin lowlaa arsalta ilaynaa rasuulan fanatabica aayaatika min qabli an nadilla wanakhza siay aayaadkaasi tilmaamayeen ilaahay ou maalinta qiimaha si aanay odhan maxaad rasuul noogu soo diri weyde maxaad wax noogu sheegi weyd cid wax noo sheegta maanaan arag yani si aanay maalinta qiyaamaha aanay taa ugu cabanin si aanay ugu cudurdaaranin si aanay ugu xujaysanin darteed ayaa markaas xujada loogu ogayaayo dadka wax loogu sheegaya waxa kale oo iyaduna ka mida dee qofku inuu gudanayo nicmooyinka faraha badan ee ilaahay ugu nimceeyey inuu markaa mahadnaqoodii uu gudanayo oo jidhka caafimaadka qaba xubnaha markaa bad qaba ee ilaahay uu siiyey maalin walba waxaa lagaa rabaa inaad markaa wax ka celiso inaad markaa ilaahay uga mahadnaqdo nabigeenuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xubin kasta oo midkiin ka hadlay sadaqa ayaa lagu leeyahay oo kuwaa beriisanaysa markaas waa xagga dambe wuxuu ku yidhi wa amrun bilmacruufi sadaqa wa nahyun cani lmunkari sadaqa inaad wanaag fartaa waa sadaqo inaad xumaanta reebtoo diidaano waa sadaqo waxyaalihii markaas xubnahaagaas ilaahay uu kuu badbaadiyey caafimaadka iyo badqabka uu kuu siiyey waxyaalihii markaas aad wax kaga celinaysay alleed ugu mahadnaqaysay waxaa ka mid a inaad wanaagga farto xumaantana inaad reebto waxaa kaloo ka mid a inaad cadaabka adduunya iyo aakhiraba ee ilaahay markaa cidda ka fadhiisata waajibkaasi hadlaysa uu u yaboohay uu ugu goodiyey inaad adigu ka badbaado ilaahay muxuu i falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhauna can isuu'i waakhadna aladiina dalamuu bicadaabin bayiisin bima kaanuu yafsuquun ilaahay wuxuu i markay ka tegeen wixii lagu waaniyey qoladii la yidhi iska daayo waxan alla wuxuu leeyahay waxaan badbaadinay kuwii xumaanta diidaya waa badbaadinay baa ilaahay yidhi ee ayagu waajibkaa ka soo baxay ee iyagu wanaaggii faray xumaantiina diiday ilaahay waa badbaadiyey waakhadna aladiina dalamuu kuwii dulmiga sameeyey ayaw gardarrada iyo xumaantaa ku kacayna waa qabannay baa laydhi cadaab aad u daran ayaanu ku qabannay nimankii kale aamusayna ilaahay waa ka aamusay oo ilaahay waxaa lagu abaaliyey yani camalkii ay sameeyeen oo aamuskii ahaa ayaa ilaahay uu ku abaaliyey oo aljazaa min jinsi camal iyagana waa laga aamusay culamada qaar ilaa macala halikiin bay raaceen iyo waa badbaadeen kuwa yidhaahdaba culimmadu waa leeyihiin haddii aynu walaalayaal intaa ku dhaafno fawaa'idda iyo waxyaalaha uu qofku isagu helayo bal kan isaga lafdiisa la farayaa maxaa uu helayaa marka wanaaggiina la furo xumaantiina la diido muxuu helayaa kow wuxuu helayaa dee inuu ku intifaaco oo waxaa loo sheegayo ilaahay waafajiyo qalbigiisa geliyo dabeetana uu toosnaado kow waxaa inoogu daliila aayadda aynu tilmaamaynay nimankaa markii la qabsaday wanaagga farayey ayaa laba arrimood ayay sheegeen markay idhaheen maxaa qoladan ilaahay u halaagi ama u cadibi markaa ay u daba socotaanee wax ugu sheegaysaan waxay dhaheen macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun mid weeyaan annagu cudurdaar ilaahay agtiisa inaan anagu xumaantaa aanu diidnay oonaan ka raad noqon ilahay agtiisa inay macdira noogu noqoto midda labaad walacallahum yattaquun iyo dee iyaga lafdoodu bal inay wax ku qaataanoo ay soo noqdaanoo xumaantan ay ka soo noqdaan darteed ayaanu markaa wax ugu sheegaynaa waxaa kale oo ilaahay aayad qur-aana ku yidhi wadakir faina dikraa tanfacu lmuminiin waaniyo wuxu sheeg baa layidhi nebi maxamedow waanada iyo wax sheegu waxa uu anfacayaa dadka muminiinta ayuu anfacayaa ee wax ku qaadanaye u sheego waani baa layidhi waxaa jira walaalayaal fawaa'id iyo masaalix baa jira caama oo dadku dhammaan ay wada helayaan waxaa ka mid ah in ilaahay shareecadiisii la ogo in caqiidadii iyo diintii la ilaaliyo in ilaahay kelimadiisii ay noqoto mid koro hoo sarraysa inay noqoto waayo marka wanaag la faro xumaantiina la reebo wanaaggiina waa babanaya cirka ayuu soo baxaya baatilkii iyo wixii xumaanta ahayoo dhammina hoosta ayay maraysaa idan markaas saasaa shareecadii ilaahay ay ku ogmaysaa caqiidadii saasay ku dhowrmaysaa iyo diintiiba midda labaad waxaa kaloo ayana cuquubaadka caamkaabaa ilaahay uu ka kor yeelaya ilahay wuxuuhi wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum waxa markaa idin asiibay ee musiibaha idinku dhacay waa waxay gacmihiinnu kasbadeenu markaa musiibooyinkaas ayaa lagaga badbaadaya waxyaalaha maanta abaaraha iyo imtixaanka iyo nabaadguurka iyo colaadaha iyo imtixaanaadka maanta aynu la taahayna ee aadka inoogu dhibatay meel kale inoogama imanin waa wuxuuna ay gacmaheennu ay kasbadeen iyo macaasida iyo diinta intaynu ka durugnay ayuunbay inoogu dhacayaan waayo nebiyullaahi maxamed iyo asxaabtiisii oo dagaal ku jira ayaa la lahaa qul huwa min cindi anfusikum waxaani wuxuu meel kale idinkama imanine nafihiinna ayuu ka yimi ayaa la lahaa waxaa kaloo ilaahay wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa biulmin wa ahluhaa muslixuun ilahay wuxuu rabbigaa ma ahaanin mid halligi tuulooyin iyo magaalooyin alle halligi maayo dulmi ay sameeyeen darteed ayaga oo islaax iyo wanaag wada ilaahay halligi maayo waxa kale oo ayadana ka mid a dee in naxariista ilaahay ay markaa soo degto oo ilaahay naxariistiisii sica lagu helo maxaa yeelay daacada iyo wanaaggu waxay sabab u tahay nicmada aad haysato in ilaahay kuu kordhiyo waxaa la yidhaahdaa yacnii nicmada markaa aanad haysaninna lula ayay u tahay ta aad haysatana qayd iyo dabar bay u tahay mahadnaqa markaas ilaahay loogu mahadnaqayo oo markaa dee wanaaggii laysula xumaanta laysu diido ee daacadii iyo wanaaggii markaas ay caam noqdaan naxariista ilaahay baa la helaya waitaadana rabbukum lain shakartum laasiidannakum ilaahay wuxuu leeyahay haddaa ii mahadnaqdaan oo nicmooyinka iyo waxaan siiye ay igu mahadnaqdaan alla wuxuu leeyahy waan idiin siyaadino waan idiin kordhin doonaa waxaa kaloo ilaahay yihi walow anna ahla alquraa aamanuu wattaquu lafataxnaa calayhim barakaati min asamaa'i waalard dadka markaa tulooyinku hadday rumayn lahaayeen hadday alla ka baqan lahaayeen hadday wanaagaysooneen xumaanta isu diidi lahaayeen barakaad ayaanu samada uga furi lahayn iyo dhulkaba raxmad iyo roob baa looga soo diin lahaan kala go'aynin xaggana ilaahay nabaadkiisa iyo khayraadkiisa ayuu uga soo saari lahaa waxaa kale oo markaas ka mida dee khayriyadii ummadda ee lagu sifeelayay kuntum khayra umma ummadtii ugu khayr badnayd ayaa haatin khayriyadii baa u xaqiiqoobaysaa oo sidii ilaahay ku sifeeyey ayay noqonayaan marka ay ka soo baxaan wanaagga faridiisa iyo xumaanta reebideeda haddii aynu walalayaal intaana taan ku dhaafo haddaanu gudbo qodobkii ahaa maxaa ka imanaya ama maxay yihiin aahaarta ka ratibmaya haddii laga tago wanaaggii in laysfura iyo xumaantii in laysu diido waxaynu leenahay waxa ka imanaya halaag baa ka imanaya halaagaasina laba weji buu ka imanaya midda koowaad waxaan macaasida la yidhaahdo iyo xumaanta iyo munkaraadku hadday daahiraan oo ay muuqdaan oo lala soo shaac baxo oo la diidi waayo sabab ayay cuqubaad iyo masaa'ib ay u noqotaa oo xagga halaag baa ka imanaya xagga kale ka aamuska laga aamusa lafdiisu xumaanta laga aamuso macsiyo ayaa lagu tirinayaa qofku uu mudanayo ciqaab uu ku mudanayo waxa kalooy tusinaysaa fudaydsi uu qofku fudaydsanayo ilaahay diintiisii inuu fudaydsanayo ayaa ku tusinaysaa wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamu ayaa ilaahay leey wattaquu fitnatan waxaa ka cabsataan oo ka dhowrsataan fitna ikhtibaar iyo mixno ka dhowrsada aan asiibaynin oo aan ku dhacaynin kuwii dulmiga sameeyey oo keliya ee dhammaantiin idin wada camimi doontaa ka dhowrsada baa ilaahay uu leeyahay xadiid imaamu tabaraani uu warinaya cabbaas laga warinaya wey wuxuu leeyahay ibnu cabbaas ilaahay waxa uu faray dadka muuminiinta inaanay shayga munkarkaa dhexdooda aanay ku daysanin oo aanay ku eeganin hadday markaas sidaas sameeyaanna ilaahay baa cadaabkiisa ku camimaya xadiid imaamu axmed uu soo saarayo wuxuu leeyahay ilaahay markaa dadka caamkaa bicamali lkhaasa kuma cadaabo ilaa marka ay munkarka arkaan ee ay dadkii gaarkaa la soo shacbaxaan ayagoo karaya inay suuliyaan marka ay sidaa sameeyaan ayaa ilaahay dhammaantood uu halligayaayoo cadaab caama u wada keenaya waxaa ka mida walaalayaal inay dadkii cusaada ahaa iyo fusaaqdii iyo asxaabulmunkaraadkii inay dadkii khayrka iyo xaqa inay ku soo dhiiradaan oo ay markaa ku soo dheeraadaan oo ay wax ka sheegaan waana wax la arkaya runtii culimada tabliiqa waxay yidhahdaan haddii aad adigu daaci noqon weydo madcuwi baad noqonaysaa oo adiga ayaa lagu yeedhi doonaa si aan markaa dadka xumi aanay kuu yeedhin waa inaad markaa adigu yeedhaayood baaqdaa oo aad kaga horraysaa marka iyagu aflagaaday kuula imanayaan markaaad adigu wanaaggii furi weydo xumaantii markaad ka reebi weydo adiga markaa waxa dhacaysa inay xumaan walba ay kula dul yimaadaan waxa kaloo walaalayaal sabab uu noqonaya inay markaa jahli markaa dadku isugu baxaan in cilmigii markaa indiraaso uu meesha ka baxo waayo marka uu munkarku soo shacbaxo ee la diidi waayo ka yari markaa waa ku barbaarayaa waa la qabsanayaa waxaa loo qaadanayaa markaa xaquba inuu sidaa yahay ayaa loo qaadanayaa macasidiibaa markaa dadka agtooda qurux ku yeelanaysa iyo nafahooda maxaa yeelay qof wuxuu noqonayaa markaa ee sidii awr cadhaysan oo kale weeyaan saaxibulmunkarku haddii markaas uu soo dhex galo oo markaa laga qaban waayo ama la karantiimayn waayo ama la dawayn waayo waxa uu noqonayaa markaa inuu wax alla wuxoo dhangeeli inuu wada cadheeyo waxa kaloo walaalayaal imanaysa inay markaa diintii qariib noqoto wixii xumaanta la odhan jirayna inay noqoto mid caama inay noqoto ayaa markaas iyaduna dhacaysa bada alislaamu qariiban wasaycuudu qariiban kamaa bada fatuuba lilqurabaa sida xadiidka imaam muslim uu warinayo diintii baa markaa qurbo gelaysa mar haddii wanaagga la fuli waayo xumaantana la reebi waayo waxaa ka mida markaas ummadda in dacwadeeda iyo baryadeeda la aqbali waayo ayaa iyaduna ka imanaysa sida ay axaadiis dhowrahi markaa ay tilmaameen haddii aan walaalayaal intaa ka gudbo waxaan u gudbayaa aadaabta lagama maarmaanka u ah qofka wanaagga faraya ama xumaanta reebaya kow waxaynu leenahay waxa kowka horta ikhlaas marka laga tago oo qofkan inuu dee wanaaggan wuxuu farayaana alla dartii tahay xumaantan wuxuu reebayaana alla dartii ay tahay ee wax kale aanay ahayn waxaynu leenahay waxa u soo raaca waxa weeye arrin inuu noqdo qofku qof dhimriya qof debacsan qof liilsan inuu noqdo ayaa laga maarmaana maxaa yeelay rifqiga iyo dhimrinta iyo debacsanaantu waxay ka mid yihiin sifooyinka alla uu jecel yahay khalqiguna ay jecel yihiin xadiidka imaamu muslim in allaha rafiiqun yuxibu rifq waxa uu leeyahay rasuulku sal allahu alay sl ilaahay rafiiq mid dhimriyaa weeye dhimrintana ilaahay waa jecelyahay arrinkao dhan waxaanu ku siiya ku bixiyaa dhimrinta waxaanu cunfiga iyo adayga aanu ku bixinin xadiid kale oo imaam muslim soo saarayo waxa uu leeyahay rifqiga iyo dhimrinta iyo debcintu shay lama geliyo ilaa waa qurxisaa waa wanaajisaa waxa liyaaliyo wixii laga siibana foolxumo ayay markaa ku keentaa waxaa kaloo nebigu sal allahu alayhi wasalam yidhi qofka haddii rifqiga laga hoojiyo oo markaa qof caniifa oo agtiisa cunfi mooyaane wax dabacsanaan iyo wax dhilsanaan aanay olin waa qof khayr oo dhan la geesmariyey baa nebigu sal allahu alay wasalam yidhi oo laga hoojiyey maxaa yeelay qofka bini aadmi iyo dabcigiisa iyo fitradiisa waxa uu jecel yahay samafalka iyo wanaagga waxa uu necab yahay isaa'ada iyo xumaynta dariiqa rifqiga iyo dhimirsanaanta wuxuu ku aqbalaa waxaanu cunfi iyo adayg aanu ku aqbalin ilmahaaga haddaad eegto xaaskaaga haddaad eegto qofkaad mas-uulka ka tahay haddaad eegto waxaad u sheegaysaa haddaad dagaal iyo kaga qaadqaad aad ugu sheegto yacni xataa hadduu fulinayo dee aanu diiday ka odhan karaynin calaa kurrin isagoo markaa jidhka iskeliyey ayuu markaa waxaa ku dhaqaaqaya haddaadse si wanaagsan oo debacsan oo latifan aad ugu sheegto isagoo munsharixa ayuu markaa wixii ku dhaqaaqaya oo uu fulinaya sidaa daraaddeed ayaa insaanka marka lagu faro cunfi had iyo gooraale markaa isaguna waa ka hor yimaadaa khadayiisii iyo gefkiisii ayuu markaa ku sii adkaysaa markaa dadka adag bidabcihii inta badan waa ka cararaa ilaahay baana nebigiisa muxameda yidhi fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik ilaahay waxau yidhi naxariista ilaahay xaggiisa ka ahaatay darteed ayaad ugu jirecday baa layidhi nebi maxamed ood ugu dabacday haddaad ahaan lahayd baa la yidhi mid dabeecad xun fadlan haddaad ahaan lahayd jaafan sayi alquluq mid adag oo dabeecad xun haddaad ahaan lahayd haliida alqalb oo qalbigiisu adagii haddaad ahaan lahayd lam faduu min xawlig baa ilaahay kumay hareera tubnaadeen nebi maxamed oo addooniintay gacanta qabato ay magaalada koonaheeda kale la tegi jirtay asxaabtiisu ku soo xoomi jirtay la hareera fadhihi jiray ayaa ilaahay leeyay haddaad dabeecadadkaan lahayd haddaad hadal xumaa iyo markaa dabeecadadkaanaad yeelan lahayd sidaa kumay hareera joogeen alla wuxuu leeyahay waa kaa kala yaacilaayno waa kaa kala tegi lahay fadlan waxaa la yidhi culamada qaar baa yidhi waa xagga qowlka mid hadal xun haddaad ahaan lahayd qaliida alqalbina xagga ficilka mid aad u daran haddaad ahaan lahayd waa kaa kala yaaci lahaayeen sidaa daraaddeed ayaa ilaahay waxa uu leeyahay wixii markaa naftooda soo dhowaynayey ayaa ilaahay iyo qulubtooda ayaa alla u tilmaamayaa facfu canhum iska cafi baa ilaahay leeyahay dembi dhaaf weydii washaawirhum fi lamr kala tasho baa la leeyahay amarka iyo arrimahana kala tasho nabiyullaahi moxamed markaa sidaas ayuu ku sifaysnaa saa daraaddeed baa aayadda qur'aanka ilaahay uu leeyahy laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim ilaahay wuxuu leeyahy waxaa idin yimi rasuul nafihiinna ka ahaaday baa la leeyahay ku adag yahay uu ku culus yahay wixii dhib iyo dhibaato idin gelinayo mid aad iyo laxaad idinku dadaalayo weeye mid idin naxariisan oo aad iyo laxaad idinku dabacsan weeyaan sidaa daraaddeed ayaa markay qoomkiisu ka jeestaan aad ugu adkaan jirtay uu xanuunsan jiray markaasaana walaa taxzan calayhim walaa taku fii dayqin mima yamkuruun ya ayuha rasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri man kafara fala yaxzunka kufru ayaa lalaha yaanu kumulu gelinin markaa walaalayaal qofka wanaagga faraya ama xumaanta deeda diidaya ama daaciga ee dadka wanaagga ugu yeeraya iyo khayrka iyo diinta waxaa laga maarmaanaya inuu ku sifoobo naxariis waxaa laga maarmaanaya inuu ku sifoobo dabacsanaan waxaa laga maarmaanaya inuu ku sifoobo cabsi uu qofkan uu wuxu sheegayo arrinkiisa uu cabsanayo bal waxaynu soo qaadanaynaa walaalayaal afar masal baynu soo qaadanaynaa laba tusaale aynu qur-aanka ka soo qaadanno iyo laba tusaale oo aynu ka soo qaadanno sunnaha ka koobaad waxa weeye nebiyullaahi muusa kaliimullah xilligiisii dadka ugu khayr badnaa ululcasmiga ka mid ahaa risaalaadkii waaweynaa asxaabtiisii ka mid ahaa ayaa ilaahay wuxuu u diray dawaaqiidda kii ugu shar badnaa xilligaa nin fircoon weeyaane ka gaadhay kibir iyo madaxaday inuu yidhaahdo maa calimtu lakum min ilaahin hayrii ilaahaan aniga ahayn oon idiin garanaya ma jirin aniga ayuunbaa idiin ilaaha ana rabbukum ulaclaa anigu waxaan ahay rabbigiinnii sare ayaan ahay ninka noocaasa ayaa ilaahay nebiyullaahi muuse u diray nebiyullaahi muuse waa garanayaa si aan u garanaynin waa ninku qasrigiisa iyo gurigiisa ku soo tarbiyadoobay waa ninuu garanayo siduu dadka u ciqaabo iyo sida u waxyeeleeyo waxaa muhiimkaahi usluubka inaynu ogaano ynu baranno usluubka ilaahay uu faray nebiyullaahi muuse marka ay isagii haaruun u tagaan ay la hadlayaan usluubka iyo qaabka ilaahay inuula hadla ayaa laga maarmaana inaynu in badan isu taagno waa rifqi iyo dhimrin runtii huwan suuro iyo shakli kii ugu sarreeyey ilahay wuxuu hi idhaba ilaa fircauna inahu طaغى faqula low qawla layinan lacalahu yatadakaru aw yakhshaa ilaahay wuxuu leeyahay u taga fircoon waa xadgudbay baa ilaahay leeyahay waxaana ku tidhaahdaan qawlan layinan hadal debacsan oo jilicsan ku dhah baa ilaahay leeyahay ha ku adkaynina ha u hanjabina waxa amrina hadal debacsan oo liilsan ilaahay dhaha buu leeyahay لعله يتذكر أو يخشى حمدان يهي ما ودو يهي إنه وانتوبه أما ما هو عبصده إلهي واهقا إنه وانتوبه إنه عبصونه إنه halkuu ku dambaynayana ilaahay waa ogaa haddana ilaahay wuxuu ina barayaa usluubka iyo qaabka ay tahay in ilaahay diintiisa dadka loo gaadhsiiyo waa usluubka rifqiga iyo dabacsanaanta uu ku jiro waa usluubka isagoo qofkuu yidhi diino qaba oo aan quusanin uu ku soconayo bimacnaa lacalahu yatadakaru aw yakhshaa waxa weeyaanay mufasiriintu yidhaahdeen ku dhaqaaqa idinkoo rajaha iyo damacaa qaba inaad markaa ku guulaysanaysaan oo ninkaasi markaa waantoobi u cabsada idinkoo taa qaba ku dhaqaaqa baa ilaahay leeyahay maxaa yeele waxay leeyihin culimmadu waxaa la yidhaahdaa alraaji mujtahid walaais mutakallim qofku hadduu rajaynayo masalan qofka waxaa yani dadka ushi hadduu rajaynayo oo uu tafaa'ul fiican qabo in laga yeelayo wiciisana hirgelayaan hadduu qabo yani ijtihaad iyo dadaal fara badan ayuu samaynayaa laakiin mar hadduu yacsi ku jiro iyo quusi hadday ku jirto yani wuu iskalifayaa uno isagoo tallaabada tallaaba daba dhigaya oo tubeecaya ayuu tegaya laakiin markuu rajada qabo isagoo markaa xabdaahayo cilkaa marayo nishaadkiisa iyo firfircoonidiisa aad la yaabayso ayuu dhaqaajinaya sidaa daraaddeed ayaa ilaahay uu leeyahay sidaa idinkoo rajadaa qaba ku socda baa ilaahay leeyahay qowlkaa jilicsanna waa sida uu ilaahay inoogu tilmaamay aayadda kale idhab ilaa fircawna innahu dagaa faqul hal laka ilaa an tazakkaa waahdiyaka ilaa rabbika fatakhsha shuruub alcard yani bandhig baa la yidhi amar lama odhan amar ee wuxuu leeyahay فقل هل لك إلى أن تزكى مكو سقنات إلى تطاهر السوق واهديك إلى ربك فتخشى أنا وين أنكو طاهرية مورد هنا أنكو تصف بك دبتنا العبسط يعني عرضها يبنجاز أيو صمير يا محيي لي نفوصة مر هداني إيمان كر قوبين أوامرت إلهي إن يقضوا عداء برنين أسلوبك أمرك إيان نهيدة هذه القرآن ويكمل احتاجتها وعيديدة كلمات ولا ليال waxa weeye muuminu ali fircawn waa ninkii muuminka ahaa ee markuu ogaada isagoo iimaankiisa qarinayey marka uu haddana ogaaday nebiyullaahi muuse oo loo goodinayo oo loogu hanjabayo in la dilayo haddana iimaankiisii uu qarinayey xejin kari waayey soo saaray ee markaa tolkii usluub iyo qaab aad u la yaab leh ugu digaya isagoon haddana inuu raacsanya isu muujinayni ayuu haddana doonayaa arrinkaa xunay ku dhaqaaqayaan inuu ka weeciyo markaasaa wuxuu leeyahay fircoon markuu yidhi daruuni aqtul muusa waliyadcu rabba iga baydha muuse aan dilaa rabbigii bal haw yeedhee ayaa wuxuu marka u horraysaba ninkaa mu'minka ay ku kacayaa bal inuu camalkaa munkarkaa iyo xumaantaa nafahooda inuu markaa xumaanta uu leeyahay inuu dareensiiyo markaasuu leeyahay ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbi allah war ma waxaad dilaysaan nin leh rabbigay waa alle muxuu yahay dembiga uu galay maxaa ku haysataa rabbigay waa alle buu leeyahay maxaa ku leedihi yani ma mudan ninkaasi wax lagu dilo dilkee ninkaa la dilaya camal shaniicahoo foolxun weeyaan buu leeyahay markaasuu haddana sii raacinaya waqad jaa'akum bilbayinaati min rabbikum oo waxaa idinla yimi xujooyin cadcad ayaabuu rabbi xaggiisa kala yimi maxaa ku dilaysaan haddana markaasuu calaa aswa'i alfuruud wataqdiiraat waxau haddana leeyahay oo uu haddana qadaraya hadduu xataaba been sheegayo xaashe inuu been sheegaye wuxuu leeyahay beentaasi isagay u gaar tahay isagay u noqonaysaa faraa ka qaadan wa in yakun kaadiban facalayhi kadibu hadduu been sheegayna beentaasi isaga ayay ku soo noqonaysaa hadduu run sheegayana yusibkum bacdulladi yacidu waxa idin yabahayo barkii xataa hadduu kulligii yidhahdo dee waa inaad raacsan tahay ayay marka inuu raacsan bay u qaadanayaan barkii ba idinku dhici doona buu markaasuu haddana isku daraya markaasuu leeyahay faman yansurunaa min ba'si الله إن جاءنا yaa inooga gargaaraya aniguba waan idinku jiraaye ilaahay cadaabkiis iyo ciqaabkiisu hadduu yimaado yaa inooga gargaaraya yaa inooga hilinaya buu leeyahay inaga celinaya marka usluubka noocaasa ayuu isticmaalayay waa usluub runtii loo baahan yahay qofka daaciga ama qofka wanaagga faraya ama xumaanta reebaya inuu markaa asaaliibtaa kala duwan inuu markaa adeegsado inuu dadka markaa isku daro inaanu odhanin dadkiinani siyaasaatiyiin waxaa sameeya aan odhan isaga lafdiisu inuu isku daro inuu ka mid yahay oo masiirka mutaan la mudanayo inuu markaa isku dara ayaa loo baahanya nabaadiisa ama tusaalayaasha walaalayaal rifqiga ee sunnaha ayadana waxaynu ka soo qaadanaynaa saddex qisa ayaynu ka soo qaadanaynaa midi waxa weeye walaalayaal xadiidka muslim iyo bukhaari iyo asxaabu sunanku ay warinayaan maalin maalmaha ka mida ninkii reer baadiyaha ee masaajidka ku kaajay weeye nin reer baadiye ah ayaa reer baadiyuhuna waa dad iska adadag runtii oo jahligu iskaga badan yahay ayaa masaajidkii iska soo galay dabeetana nebiga ayuu la hadlay allahuma kfir lii walimuxamed walaa takfir liaxadin macana buu ilaahow aniya maxamedu noo dembi dhaaf cid kalo aadna raacisood noola dembi dhaaftaana yay jirin markaasaa nebigu sala allah alay sl intuu aad ugu qoslay buu yihi harniyo waxaad soo koobtay wax aad u waasica ilaahay naxariisa waasicaad soo koob dabeedna marka inta is yidhaahdeen buu ka tegayoo koonaha masaajidka ayuu kaadi iskala fadhiistay asxaabtii ninkii waa kula soo boodeenoo waxay dooneen inay waxyeeleeyaan nebigu sala allahu calayhi wasalam dabeedna wuxuu idhi dacuu waar iska daaye buuri waar ha ku jarine kaadidiisa ha iska dhammaystee daaye buuri markii dabeetana kaadidii u dhammaystay ayaa nebigu sala allahu alay waslam ninkii wuxuu ku yidhi niyo how dhegayso masaajidani halkan masjid baa la yidhaahdaa uma suubanto uma habboona kaadida iyo qurunkan iyo waxyaalahani uma habboona ilaahay xuskiisa iyo in lagu tukado qur-aan in lagu akhristo ayaa loogu talagalay ee ogow buu yidhi xaaladda masaajidkani waa caynkaa halkii kalena wuxuu yidhi warii keena waa dembiyaah oo meeshii uu ku kaajiyey ayaa lagu shubay markaa daba xadiidkaa runtii ama qisada waxyaalo fara badan ayaynu ka qaadanaynaa qawaacid fara badan oo qawaacidda islaamka ayaa halkaa laga soo dheegtay oo markaa laga sugay kow waxaa ka mida qawaacidda halkaa laga soo dheegtay laa darara nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu fahmayey ama uu lahaa u kaadiya dee waad ogtahay qofka markay qofka kaadi masaajid yacni kala bax kari waayo waa qofay kaadi badan hayso haddii kaadidu markaa u fadhiistay lagu jarana dhib ayaa ku imanayso yacni way ku istaagaysaa waa xanuunsanaya halkaa dhibtaa wuu eegayey midda kale wuxuu eegayey nebigu dee halkaasun inay dhibtaasi iyo kaadidaasi ku ekaato aanay isagii intay ku dhacdo dabeetana uu sii cararo masaajidkii iyo meelo kale oo fara badan ay gaadho markaa halkaana waxaa laga soo baxay in la yidhaahdo ay culumiya eedaan yudfacu acdamu dararayni biixtimaali akhafihima hadday meesha laba dhibaato yaallaan ka yar baa la qaataayoo loo dulqaataa si ka weyne aan u imanin darteed waxaa kaloo jirta iyana qaacido kale oo iyaduna halkaa aan ka fogayn oo odhanaysa yuqtafaru fi dawaami ma la yuqtafaru fi libtida iminka marka uu bilaabayo looma ogola laakiin mar hadduu bilaabay ha iska dhammaysto ha iska watee u kaadiya weeye halka qawaacidda faraha badan ayaa markaa lagala soo baxay cilmiga runtii qawaacidkuna wax aad iyo laxaad u muhiima weeye miisaan fara badani uu ku jira weeye dhallinyaraduna maanta inay cilmigaa u noqdaan oo akhristaani midaan aad iyo laxaad ugu boorinayo wey bal waxaad ka soo qaadaa haddaba hadday innaga maanta xaaladaasoo kale ay nala kulmi lahayd maxaynu samayn lahay dee burhka un baynu markaa ninkaa la boobi lahayno dabeetana intaynu feedh iyo bur kala daalno ayaynu markaa dabadda u tuuri lahayn bal hadde waxa isweydiin leh maxay tahay ujeeddada qofkani munkar buu la yimid xumaan buu sameeyey maxaa muxuu nebi maxamed muxuu u daweeyey wixii uu sameeyey wuu daweeyey isagiina wuu daweeyey oo xumaantiina wuu sheegay isla markaa diintiina kamu eriyin wixii uu sameeye munkar aana gusuliyo waa dambiyaan ku shuba buu idhi wixii xumaantiisana wuu sheegay si aanu dib ugu noqonin isagiina waa daweeyo markaa ummad dib kusoo daray laakiin haddii lagula boodo waxaa imanaysa markaa qofkii inuu dee diintiiba ka carro dib aanu masaajidkii ugu soo noqonin sidii ninbaa waxaa la yidhi malaa muddaa baa warkaalay tuko oo masaajidkaa lagu soo waday dabeedna maalintii ugu horraysay malaa idinku reer laascalmale waa ka badqabtaare kabii baa laga qaatay dabeedna waxaa la yidhi maalintii dambe ayaa masaajidkii laga aadaamay markaasu waa kuwa tuugtiisu yeeratay markaa ninkaasi waxaa laga yaabaa inaanu dib dambaysan masaajidkaa iyo meesha inaanu ugu soo noqdeen marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal runtii inaynu nafaheenna inaynu dhallinyaradeenna inaynu ku tarbiyadinno akhlaaqda iyo dulqaadka intaa leeg si ay dadku dacwadeenna iyo diinteenna u qaataan si ay u ajiibaan waxaynu farayno oo ay markaa waxaan uga digaynan u sheegaynana ay uga digtoonaadaan darteed waa inaynu tarbiyada iyo markaa akhlaaqda iyo dhaqanka iyo laabfurnaanta waa inaynu yeelana walaalayaal oo dadku xataa hadday wax ka dhacaan aynaan kula boodin si aynan markaa diinta u nacsiinin qisada kale walaalayaal anigoo markaa runtii soo koobaya waxaa ka mid a mucaawiya binu xakim asalami ninka la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay salaad maroo nebiga la tukanaya ayaa nin asxaabtii ka mida baa hindhisay markaasaan idhi buuhi yarxamuka allah allah ku naxariisto dabeetana qolyihii asxaabtee la tukanaya baa indhaha igu soo wada eegay buu waa uga daro wuxuu yidhi waa suklowmaya war maxaa iga eegaysaan hooyooyinka idinka goblama eh maxaa iga soo eegaysaan buuhi haddana dabeetana asxaabtu waa la yaabeen oo bowdyaha ayay markaas garaaceen markii aan arkay buui inay aamusiinayaan ayaan iska aamusay buui salaadii markii ay dhammaatay ayaa nebigu sal allahu alayh wasalam ninkii uu u yeedhay wuxuu i markaa salaadan sooma aragtid uma suubabo shay hadalka dadka ah uma suubabo waa ilaahay xuskiisa waa ilaahay weynayntiisa waa qira'at lqur'aan waa ilaahay nasaahadiisa sidaa kula soco buu ninkii baa dhaaranaya wuxuu i fawallaahi baan ku dhaartay inaanan arag buu leeyahay mucallin hortii iyo dabadii toona ka tacliin iyo barid wanaagsan maan arag buu yidhi ima uu canaananin buu yidhi ima uu qaraacin buu yidhi ima uu caayin buu yidhi laakiin sidaa wanaagsan ayuu iigu sheegay buu yidhi marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal dadka inaynu saa wax ugu sheegno markaa labadan qisaba waxay tilmaamayaan xadigii iyo qaabkii nebigu sal allahu calayh wasalam ula dhici jiray qofka ula dhaqmi jiray qofka munkar iyo xumaani ay ka timaaddo aqoon darra awgeed qisada walaalayaal saddexaad waxa weeye qisada uu soo saariyey imaamu axmed biisnaadin saxiix nin yaroo dhallinyaro ah ayaa nebiga u yimi sal allahu calayhi wasalam wuxuu hi yaa rasuul allah waxaan ahay nin dhallinyaroa bahashaa zinada la yidhaahdo iska dayn kari maayo waxaan doonaya ya rasuullahi bahashaa inaad ii fasaxdo cajiib yani asxaabtii aad bay ula yaabeen waa kula soo boodeen war ukaadiye ukaadiye iska daaya yarkii waxa u yidhi bal soo dhawo buur yarkii waa soo fadhiisa wuxuu dhi atuxibuhu liummik liummik hooyadaa ma la jeceshahay buuri in laga sinaysto wuxuu i laa wallaahi jacalanii lahu fidaak inaanan la jeclayn buu hooyada in laga sinaysto haddaba bal qabse buu idhi dadkuna hooyooyinkood in laga sinaysto ma jecleen inantaada ma jeceshahay in laga sinaysto laa yaa rasuul allahi buu may wallaahi inaanan la jeclayn dadkuna hablahooda lama jecla buu idhi haddaba ma jeceshay walaashaa in laga sinaysto maya yaa rasuul allah haddaba dadkuna walaalahood in laga sinaysto lama jecla buu ma jecesha eedadaa in laga sinayso maya yaa rasuul allah haddaba dadkuna eedooyinkoood lama jecla ma jecesha habaryartaa in laga sinaysto maya yaa rasuul allah buui wallahi inaanan la jeclay dadkuna haddaba habaryarahood lama jecla baa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi markuu intaa nebigu ku yidhi ayuu nebigu gacantiisii saaray wuxuu hi allahuma qfir danba waطahir qalba waxasin farjahu buu yidhi ilaahayow dembigiisa dhaaf qalbigiisana daahiri xubinkiisana ilaahayow u dhow ayuu yidhi intii aanu meeshiiba ka kicin bacdu riwaayaad waxay tilmaamaan inuu shayga ugu nabcaa noqday zinadii waana shayga ugu jeclaa ee uu nebi maxamed usoo fadhiisuy bahashaa anigu iska dayn kari maayo yaa rasuullahi aniga ii fasax waxay noqotay isagoo goobtii fadhiya inay noqoto shaygu ugu nabcaa bal hadda waxaad eegta walaalayaal ninkani wuxuu ahaa nin rumaysan waxyaaluhu nabiyulahi maxamed la yimid maca daalik wuxuu ahaa nin oo xumaanta iyo xaaraannimada sinadu ay leedahay buu ogaa limaada waayo dee nebigaba idan mu weydiisteen oo mu yidhaahdeen ii fasaxo aniga bal xaaraanta aniga in layga dhaafo ii raadi mu yidhaahdeen dhinac kale markaad ka eegto arrinta noocaasoo kalaahi waa arrin runtii nafda iyo dareenka kicinaysa siday asxaabtaba u kicisay laakiin nebiyullaahi moxamed ma u kicin ninkii waa soo dhoweeyey usluub kale ayuu ula hadlay wuxuu dhigay nafdiisii halkii dadka kale ayuu dhigay dabeetana wuxuu waa inaad naftaada waxaad la jeceshay dadkana la jeclaataa waxa aad dadka kale naftaada la necab tahayna waa inaad dadka kalena la nabcaataa intaasuu nebi maxamed hadalka noocaasa iyo xikmadda noocaasa ayuu ku qanciyey sidaasaa loo baahan yahay walaalayaal dadka in loo qanciyo sidaasaa loo baahan yahay walaalayaal dadka in wax loogu sheego waxa walaalayaal runtii ayana mudan inaynu tilmaanno rifqigu goor walba ma rifqigaas iyo dhimritaasunbaa la wadayaa waxaynu walalayaal sidaa runtii ugu sheegaynaa ma aha inuu yahay usluubka keli ah ee wax lagu sheegi karo ama wanaag lagu fari karo ama xumaan lagu reebi karo ama dacwadu waa rifqi keligeed ma aha mararka qaarkeed cunfi waa imanaya cunfi waa imanayaayo mucaalidku cunfi ayuu u baahan yahay laakiin waxaynu tilmaamaynaa inuu markaa rifqigu markaas aad iyo laxaad u adag yahay inuu muhiim yahay maxaa yeelay waxaa la arkaa qofku inuu dee dadka kuugu jecel yahay ilmahaagaad ugu jeceshay inaad dab ku dhejiso ood ku dawaysaa baa la arkaa inaad xubin xubnihiisa ka mida inaad goysaa baa la arkaa sidaa daraaddeed baa waxaa la yidhi qofka wanaagga faraya waa inuu yahay qof wax kala saaraya qof dhimrinaya fii mawaadic rifqi waa inuu noqdaa qof cunfi iyo adayg la imanaya meesha cunfi iyo adayg looga baahan yahay waayo meelo fara badan ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam marka arrimaha loo sheego ayuu isbedeli jiray markaasuu khudbad la kici jiray markaasaa wejigiisa yacni laga dareemi jiray sida ninkii ku dheereeyey salaada subax ee uu saxaabigu ashtakooday yaa rasuulla yidhi hebel salaada subax buu nagu dheereeya oo markaa salaada ma tago aad yani khudbadii ugu badna ugu yani waxay ahayd nebi maxamed ugu carada badnaa ee uu la kaco dad qaar diinta ka eriyaya idinka mida fataariinba idinka mida kiina dadka u imaam noqda ha u gaabiya baa nebigu aha sala allahu alay wasalam marka walaalayaal waxa kale oo iyadana muhiim ah oo qofka wanaagga faraya laga maarmaan u ah inuu ku bilaabo shayga ahamka inuu markaa shayba shayga uu ka muhiimsan yahay inuu ka hormariyo inuu tadaruj iyo ukaadin iyo jaranjarooyin inuu u sameeyo ayaa laga maarmaana maxaa yeele waxa la yidhi nalabiba ilaa badaa min jismihi maradaani mukhtalifaani daawa alakhtara waxa la yidhi qofka caqliga leh haddii jidhkiisa laba cudur ay ka soo ifbaxaan oo iskhilaafsani hortuu ka khatartaa ee dhibta badan buu la tacaalaa hadhow buu dabeetana ka yar ayuu dabeetana u yimaadaa laakiin isagoo ku weyn oo laga yaabo ruuxdaba inuu ka jaro uu hayo mid yar ama qodax yar oo lugkaga taagan xaggeeda markaa uma kaco marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal qofka wanaagga faraya inay awlawiyaadka iyo arrimuhu siday u kala mudan yihiin inuu garanayo manaasisha iyo acmaashu halka ay kala leeyihiin waa inuu garanayo xilliyadan dambe ee ay faaftay ee munkaraadku ay soo baxeen ee diyaanadii markaa dadka qulubtoodii iyo waaqicoodii ay ku yaraatay taana runtii waxayna tusinaya sharciyadiisa iyo sugnaanshihiisa kitaabka iyo sunnaha iyo camalkii salafka ayaana tusinaya maxaa yeelay nebi kasta waxa u ahaa marka la soo diro waxa ugu baaqi jiray dadka ucbudullaha maa lakum min ilaahin hayruhu ilaahay keliya caabuda ilaahaan isaga ahayn idinma sugnaanine waxaanay rusushu ahayeen kuwa macsuumiina xagga marka la eega arrimaha gaadhsiinta dadka iyo tashriica dalaaiqdooda iyo hadyigooda iyo manhajkoodu wuxuu ahaa mid macsuuma oo maxfuuda oo in lagu daydo oo la raaco runtii ilaahay uu ugu talagalay sidaa daraaddeed baa nebiyullaahi moxamed ilaahay uu lahaa fabihudaa ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaah muqtadi kuwaasi waxa weeyaan bayna idhi kuwii uu hanuuniyey ee hanuunkooda ku daya baa ilaahayey nebi maxamedna wuxuu lahaa qul haadihi sabiili adcu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وعدت إلى النبي محمد وبالي تنوى جدكي وباقي يا إلهي حقي سينتدك وقيلي بصيري علمي أقولني وكسوغا أنا إيه ولبا عدي راعضي جدك أصان وكسوغا إيدا sidaa daraaddeed ayaa ambiyadu dacwadooda kamay bilaabi jirin inay yidhahdaan khamri baa laydinka xaaraantinimeeyey iyo zina ayaa laydinka xaaraamiyey iyo arrimo farciyaadee waxay marka u horraysaba ay u qarriri jireen tawxiidka tawxiidka ayay markaa muntaliq dacwadooda uga dhigan jireen markaasay tawxiidka ay u saxaan ayay dabeetana mashaakilaadka kale ee mujtamaca iyo bulshada haysta midiba midda ay ka daran tahay ay ka culus tahay ayay markaa mid mid ay u jabi jireen sidaa daraaddeed ayaa loo baahan yahay qofka daaciyaahina inay arrimuhu awlowiyaad iyo mudnaansho inay u kala lahaadaan manaasil iyo maraatibna ay u kala lahaadaan ayaa laga maarmaana waxaa markaa imaamu lbukhaari uu markaa soo saaray caaisha ayaa waxay tidhi wixii ugu horreeyey ee qur-aanka soo degey waxay ahaayeen suurado ilaahay ku sheegaya jannada iyo naarta markii dadkii dabeetana ay soo noqdeen ayaa xalaashii iyo xaaraantii la soo dejiyey haddii markii ugu horraysay la soo dejin lahaa khamriga ha cabbina waxay odhan lahaayeen khamriga waanu cabbaynaa ka tegi mayno haddii la odhan lahaa zinaysanina waa zinaysanaynaayoo zinada iska dayn mayno ayay odhan lahaayeen marka waxaad garanaysaa tadarujkii iyo tallaabooyinkii khamriga xaaraantinimayntiisa la soo mariyey waxay leedahay maka ayaa markaa nebiga waxaa ku soo degay anigoo inan yaroo ciyaaraysaa aayaadka markaa bal saacatu mawciduhum wasaacatu adha wa amar aayaadkaasaa ku soo degay suurat lbaqara iyo suurat nisaana waxa ay soo degeen aniga oo dee afadiisii ah oo la jooga markaa walaalayaal haddii qofka doona uu doonayo inuu ku xukumo dalka diinta hadduu doonayo waxaa laga maarmaana inuu awlawiyaad iyo arrimuhu siday u kala mudan yihiin inuu yeeshaabaa laga maarmaan u kala yaqaano haddii ay mushkiladba u arkayo fiideo lagu daawanayo ciyaar hadday mushkilad u arkayo bamba ku tuurayo hadduu mushkilada ugu weyn u arkayo qaadiyo sigaaru intuu ugu soo koro rakaabka gaariga uu ka baadayo baakir sigaara iyo in yaroo qaadoy sitaan qofka halkaa ka bilaabaya dacwadiisa doonayana inuu markaa dad markaa diinta ku xukumo waxaan qabaa markaa inaanay dacwadiisa iyo waxaa wada najaax aanay yeelanaynin maxaa yeelay wax awlawiyaad iyo waxay arrimihii kale leeyihiin toona qofkaas ma garanayo waxaa kaloo walaalayaal ayadana runtii laga maarmaana qofka wax sheegaya ee wanaagga faraya dadka ama xumaanta u diidaya inuu ilmaam iyo talagal inuu u lahaado maalaat lumuur arrimahan waxa ka imanaya iyo waxa ka dhalanaya qof odorosi karaya oo garan karaya oo wax qiyaasi karaya oo wax miisaami karaya waa inuu yahay waxaynu soo tilmaannay ujeeddooyinka laga leeyahay wanaagga faridiisa ama xumaanta reebiddeeda waxa weeye in diinta la ogo shareecada ilaahayna ay muuqato waxa ka mida shayga baatilkaa in la suuliyo haddaan la suulin karayna in la yareeyo oo meesha laga saaro waxa laga maarmaana qofka wanaagga faraya ama xumaanta reebaya ama daacidaahi inuu nusba caynayhi dhigo bal haddii munkarkan aad doonaysa inaad suuliso ama macruufkan aad farayso haddii ay kaba dhalanayso inuu munkarkii kordho aad doonaysa inaad siyaadiso macruufkii aad faraysayba haddii ay keenayso in meeshaba laga saaro hadday taas ka dhalanayso wuxuu noqonaya markaa munkarkaana iska daayo si aan usii kordhin macruufkaana inuu intaa yaruu yahay inuu ku daayo si aan markaa intaba aan meesha looga saarin oo aan waxaba meesha looga wada saarin taana walaalayaal waxaa u daliila inay markaa qofka laga maarmaan tahay inuu maalaadka umuurta iyo cilibtooda eego oo aanu munkarka siyo xumaan kasta mudanin in goor walba la nahiyo iyo xilli kasta iyo goor kastaba in meesha laga saaray inaanu markaa sax ahayn waxayna tusinaya qowlka nebigu sal allahu alay slm xadiidka saxiixa uu ku lahaa caaisha xadiidka imaam albukhaari iyo muslim ay warinaya lowlaa qawmuka xadiidu cahdin bikufrin haddii aanay tolkaa ahayn kuwo wakhtigoodu gaalnimo ku dhow yahay lanaqadtu lkacba kacbada waan dumin lahay waan furfuri lahaa laba albaab baan u samayn lahaa albaab laga galo iyo albaab laga baxa ayaan u samayn lahaa riwaayo kale waxay tilmaamaysaa haddii aanay jirin lowlaa xadada ducaahdi qawmika bilkufri haddaanay jirin dhowaanta tolkaa ay ku dhow yihiin gaalnimada kacbada waa dumin lahaa aasaaskii nebiyullaahi ibraahim ayaanan ku celin lahaa albaab kalena waan u samayn lahaa ayuu yidhi bal halkaa walaalayaal u fiirsada masaalix iyo mafaasid in laysu miisaano ayaa laga maarmaana qofka wax faraya ama xumaan reebaya ama wanaag faraya ama daaciya ama wax furinaya waa inuu masaalixda iyo mafaasidda isu eega hadday masaalixi iska hor yimaadaan ama maslaxa iyo mafsada hadday iska hor yimaadaan la kulmin kari waayo in wanaaggiina la sameeyo xumaantiina la reebo ka muhimka ah ayuunbaa markaa laga soo qabsanaya maala imika kacbada in la dumiyo qawaaciddii nebilahi ibraahim lagu celiya waa maslaxa laakiin nebi maxamed muxuu dhowrayey mafsado iyo dhibaato ka weyn oo ka imanaysa oo ah waayo kacbadu qiimo weyn bay agtooda ku ahayd inaan la taataabanin hadday arkaan kacbadii oo la duminayo nebi maxamedba wuxuu socday inay inuu kacbada dumiyo dabeetana inay fidnoobaan oo ay diintaba saa kaga baxaan kaasuu dhowrayey marka maslaxay ahayd laakiin maslaxadaa muxuu uga tegay arrinkaa la faray mafsadadaa uu ka baqanaya ka weyna ka imanaysa waxaa kaloo ka mida walaalayaal munaafiqiinta ama se ninkii dee u madaxda ahaa ee dhibkiisu xataa qoyskiisa iyo aqalkiisa uu gaadhay nabiyullaahi moxamed yacni xad kuma fulinin ma dilin muxuu lahaa waxaan ka baqanayaa in la yidhahdo inna maxamed yaqtulu asxaabahu nebi maxamed asxaabtiisii buu laynayaa ayaa nimankaa munaafiqiinta ninkii isagoo dul taagan la yidhi ha ku tukanin ee aayadka qur-aanka kusoo degay haddana waa ogaa mana dilaynin muxuu dhowrayey nebi maxamed asxaabtiisii buu laynayaa ayaa la leeyahy waxa la odhanayo waxa lagaa sheegayo wixii dacwaddaada sumcadarro ku noqonaya inaa qofku uu ku xisaabtamo oo uu ka fiirsadaa waa arrin laga maarmaana weeye wanaagga qofka faray xumaanta reebaya waxyaalo badan inuu ka fiirsadaa arrin laga maarmaana weeye waxa kale walaalayaal oo ayadana runtii ka mida anigoo hadalka markaa iminka wixii ka dambeeya soo ururinaya marka miisaankaas oo kale la isticmaalayo alimaam ibnu qayim aljawsi ayaa wuxuu hi haddaad timaado qole ehlu fujuur iyo fusuuqa oo baashan shadaranjida laydhaa ciyaaraya baashan yaree fardan yaree la riixriixo ciyaaraya haddaad arag ama dumadba ciyaaraya haddaad aragto inaad ku inkirto oo aad ka kicisaay waa fiqiiyo aqoon darra buu hi allaahuma wax ka roonna aad uga kicinaysa mooyaane inaad masalan farda inay fuulaan oo fardafuul iyo wax kaloo wanaagsan inaad uga kicinaysa mooye inaad ka kicisaataa cadawalfiqi ayay noqonaysaa buu sheekh islaam ibnu taymiya ayaa isaguna waxa uu tilmaamay wuxuu hi aniga oo aniga asxaabtayda qaar ka mid aan wada soconno ayaanu nimankii tataarka la odhan jiray oo khamri cabaya ayaanu soo marnay buu dabeetana nimankii ila socday qaar ka mida ayaa nimankii ku qabsaday khamrigii oo ku inkiray oo ka hor yimid sheekh islaam ibnu taymiyana iyagiibu qabsaday wuxuu hi war waa qaldantihin khamrigaa aad nimanka ka nahyinaysaan ee u diidaysaan waa ku qaldantihin bal haddee fiqiga iyo aqoonta iyo miisaanka uu sheekh islaam ibnu taymiya la yimi u fiirso wuxuu hi waar khamriga marka qofka islaamkaa loo diidaya maxaa ilaahay uu yidhi إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة يعني waxa qofkii ay ka joojinaysaa buu yidhi salaad xuskii ilaahay iyo salaaddii bay ka joojinaysaa laakiin kuwan buu yidhi iminka khamriga cabaya khamrigaa ay cabayaan wuxuu ka joojinayaa inay dadka laayaan inay waxqafaashaan inay dadka xoolahooda dhacaan ayuu khamrigani ka joojinaya ha iska fahraansanaadaan oo ha khamrigooda ha iska cabaan khamrigaa sahlane iska daaye bu haddaynu khamrigaa ima ka joojino waxaa kale ku kacaya juhaad alfiq bal u fiirsa walaalayaal waa munkar yani khamri bay cabayaan man ra'aa minkum munkaran yani wuxuu leeyahay ninka dhallinyarada ahi haddii la yidhaha balka waraada qur'aankaa soo barta dee waana ku qaadqaada ood laab kala daashaayo dabeetana aad quraaradooda iyo waxoodaba isku wada jebisaa ille man ra'aa minkum munkara falyuqayiru biyadii buu yidhi oo sheekh islaam ibnu taymiya xadiidkaa ma aqoonin miya xadiidka man ra'aa minkum munkara falyuqayiru biyadii ma aqoonin miya mee waa yaqaanay waxaa loo baahan yahay walaalayaal shareecada iyo diinta wax badan baa loo baahan yahay in la isla akhriyo wax badan baa loo baahan yahay qofku inuu aqoon u leeyahay ma'aalaadkii arrimuhu waxay ku dambaynayaan waxa ka dhalanaya qof miisaami kara oo qiimayn kara ayaa loo baahan yahay inan yaroo waliba inuu markaa wax iskala boodo oo yidhaahdo qorigiina anaa sita fatwadaydiina anaa sita man ra'aa minkum munkaran baa nebigu yidhi meel walba waan ku hurgufaya taasi maaha diin walaalayaal waxaan isaguna inuu halaagsamo ummadiisana inuu halaago ayuun baa laga goosanaya oo ka xasilaysa wax kaloo ka dhalanaya ma jirto sidaa daraaddeed baa walaalayaal nabigu sal la ala sl wuxuu nahya can qaطci alaydi fi lqasl marka duulimaadkiiya dagaalka lagu jiro gacmaha in la gooyo ayuu diiday maca ana alqac goyntaasi waa xad min xuduud illaahi ka mid a haddana maxaa loo joojinaya dee kaad gacanta ka goysaaba intuu taw yidhaabo xaggan kale ka soo jeesanaya si aanay taasi u dhicin darteed waa in laga daayaa oo markaa dee xadkiiba aanu u cadilmin ama aanu markaa saaxiibkiisii markaas aanu gaaladaba u haleelin sidaa daraaddeed baa imaamu axmed iyo isxaaq iyo awsaac iyo rag fara badani waxay dhaheen laa tuqaamu lxuduudu fii ardi alcaduw xuduudda laguma oogo dhulka cadowga laguma oogo ayay yidhahdeen bal markaa axaadi iyo afraadi iyo nin markaa in yar haysta uu yidhahdo ilaa xadulxaraamaan fulinaya anaa dadka gacmaha goynaya isaga lafdiisa loo haysto inuu baaqi yahay isaga lafdiisa loo haysto inuu yani yahay isaga lafdiisa muxaarib inuu yahay haddana doonayo dadkii inuu wixii ku fuliyo waa mushkilad walaalayaal mushkilad runtii aad iyo lacag helisteeda u leh oo markaa maanta taagan weeyaan markaa markaa waxaa loo baahan yahay walaalayaal waxaa la yidhi nin sheeqaba wuxuu idhi wanaagga aad faraysa iyo xumaanta aad reebaysaa waxa laga maarmaana iyada lafdeedu inaanay munkar noqonin ayaa laga maarmaana bu haddii wanaagga aad faraysa iyo xumaanta aad reebaysa lafdeedu munkar isu rogto dee adiga lafdaadi mushkilad baad noqonaysaa anigoo walaalayaal runtii soo ururinaya oo wakti badan runtii qaatay waxaan leeyahay uun oo ku soo ururinaya munkarka ay waajibka tahay runtii in la dooriyo waxay dhahdeen culimmadu waa inuu yahay mujmacan calaa taxriimihi shay lagu kulansan yahay xaaraannimadiisa waa inuu yahay oo waxa la nahiye ee la diidaa waa munkar kasta oo waxay dhaheen mawjuudin fi lxaali daahirin macluumin kownuhu munkaran waa inuu yahay shay munkar ah oo mawjuud ah oo hadda jooga oo la garanayo oo muuqda oo aan tajasus iyo basaasida aan lagu soo helin mujmacna la yahay oo culimmada muslimiintu ay ku kulansan yihiin marka shaygaa mukhtalafkaa in markaa dee adigu laysla naaqisho mooyaane in markaas gacan wax lagaga qabto oo lagu suuliyo runtii ma mudna sheekh maxamed saalix alcuthaymiin raximahullahu ayaa wuxuu leeya waxaa laga maarmaana munkarku inuu yahay shay waadixa oo kan inkiraya iyo ka lagu inkirayaaba ay isla wada garanayaan ayaa laga maarmaana tusaalo kale wuxuu soo qaadanaya wuxuu leeya haddaad aragto marka masaa'il alijtihaadka iyo masaa'ilkaa yaryar ee khilaafiga ijtihaadiga iyada laysku inkiri maayo laysku qabsan maayo sidaa daraaddeed buu wuxuu leeyahay haddaad aragto nin markaa injiribgeel cunay salaadiis ka gelaya waxba markaa lagu qabsan maayo buu leeyahay maxaa yeelay masaladu waa khilaafiya in baxdi iyo baadhitaan lala sameeyo mooyaane taayada lagu samayn maayo marka waxa laga maarmaana inaan tajasus iyo marka tatabucna inaan lagu samaynin ayaa laga maarmaana allahumma waxay ka soo reebaanuun haddii waxaasi uu yahay wax hadhowta aan meel laga soo qabta aanu lahayn iminka oo laga hortaga mooyaane tajasuska waa lagu samayn karaa sida hadduu qof lagu kalsoon yahay kaaga warramo in halkaa laba nin oo doonaya midkood midka kale inuu dilo inuu ku jira mooyaane ama nin doonaya ruux dumara inuu ka sinaysta ayaa halka markaa ku jira markaa waa la geli karaa xaaladaasoo kale waa la tajasusi karaa si markaa loo ogaado oo munkarka iyo xumaanta loo suuliyo haddii aynu bal hoos uga yardaadegno oo aan markaa in yar bal waaqiceenna aan ku yardaadejiyo haddii lagu idhahdo halkaa maanta mid waxoogay mutafajiraada sita oo doonaya magaalada inuu qarxiyo ayaa jooga muxuu waajibkaagu markaa noqonaya markaa tahay qof wanaag faraya xumaanna reebaya waxaa laga maarmaanaya inaad markaa u tagto inaad markaa kala tuurto haddaad kala tuuri karto fitr iyo fatir u tuurto haddii markaas aanay suurtagal ahayn de waa inaad markaa ciddii ay khusayso inaad markaa gaadhsiisa ayay noqonaysaa waayo wax diinahu wadaa ma jiro tifjiir iyo qarxinu markaa dadka muslimiinta uu ku samaynayo ayuunba wadaa wax walba inaynu kor u dhigno maaha inaynu amsilada hoos u soo dhigno ayaa laga maarmaana waxaan ku soo gebagabaynaya walaalayaal marka la doonaya munkar inaynu suulinno aynu tirno nabigeenu sala allahu alay وسلم وحول من رأى منكم منكرا فليغير بيده قف دون يا أرك منكر يحمان قعنتها كدوريو حديه مركا كري وين عربك كدوريو حديه كري وين قلبك ومنها كنعو أي النبي صلى الله عليه وسلم marka waxa laga maarmaana walaalayaal markaad xumaanta gacanta ku doorinayso culimada muslimiintu laba arrimood ayay u xidheen mid weeyaane waa inaad awood u leedahay haddii aanad awood u lahayn munkarka inaad gacanta ku suuliso nafdaada ha kelifin waxaa kaloo laga maarmaana inaanay mafsado iyo dhibaato ka weyni inaanay ka imanaynin waa laga maarmaana iyaduna haddaanad awood u lahayn naftaada ha kelifin awood waad u leedahay laakiin maxaa ka imanaya dee dagaal baa ka imanaya adigii lafdaadii in lagu dilaabaa ka imanaysa meeshii mashaakiluna yimaadaabaa ka imanaya ayada markaa gacan waxba kaga qabanaysa gacan ehelkaagay siduu nebigu sala allahu alayh wasalam maradii daahii markuu arkay caashimaraa ku asurtay intuu u jarjaray tasaawiirta lahaa markaa barkinta looga dhigay ehelkaaga iyo ciddii markaad awood iyo baawur u leedahay ayaad markaa gacanta wax kaga qabanaysaa haddaad gacanta wax kaga qaban weyday carabka ayaad wax kaga qabanaysaa carabka lafdiisa isagana waxa laga maarmaana inaanay arrimahaasi ka dhalanaynin adiga inaanay markaa dhibi kaa soo gaaraynin ayaa laga maarmaana haddii aad markaa taana keli weyda ama mafsadadaasi ay ka imanaysana waxa laga maarmaanah un qofku markaa oo ugu hoosaysa inuu qalbiga ka naco shayga munkarka iyo xumaanta waa inuu si dhaba ugu naca oo uga xumaada ayaa laga maarmaana haddii kale oo inkaarkaana laga waayo waxa la yaaliyo wax iimaanahoo qofkaa u hadhay ma jirto haddii uu qalbigu noqdo midaan macruuf garanaynin midaan munkarna garanaynin qalbigaasi qalbi dhintay ayuu noqonayaa markaa waa inuu walalayaal munkarka iyo sulintiisuna maraatibtaa waa inay inoo lahaataa qaybtan dambe runtii faahfaahin badan bay lahayd laakiin wakhtigii oo qaybtii hore iga wada lumayd daraaddeed ayaan u soo koobay insha allahu tacaala mawduuca mar kale ayaan dib si fiican u faahfaahin doonaa intaas ayaan kusoo gaabinaya wabillahi towfiiq wasalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وحان لنا الشيخ محمد إلهي سبحانه وتعالى ميزان كحسنات في سهو عسليو المدي قيمها بضني ونوسو جيريي جزاك الله خيرا خير الجزاء وبارك الله فيك وفي علمك وفي عمرك إلهي أكبرك إيو علمك هذا يا عملك هذا يا وقتك هذا إلهي أكبرك إيو سبحانه وتعالى إننا إلهي إنه أنفعه والله إنه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إذا بعد قيل إن شاء الله تعالى سؤالها عاوة وحا جوابه ذا نوغو قرآن وقت أنتو aynu bal ka faa'iidaysanayno waxaa inooga jawaabi doonaa dictor axmed xaaji cabdiraxmaan iyo sheekh cabdirasaaq aadam mucallim oo fataawaha iyo su'aalaha xalay la soo gudbiyey wixii waktiga oo kooban awgii laga gaadho insha allahu tacaala culimmada inooga jawaabi doonta laakiin waxaa ka horeeya insha allahu tacaala kelmad baa ka horeynaysa wakti badanna aan qaadan doonin haddii alla idmo oo uu inoo soo jeedin doono asheekh cabdinaasir xaaji axmed oo ku saabsan kaamiradaha iyo sawirka iyo waxaan maarata wax lagu duubayo kaamir videoga shareecada islaamku sida ay uga hadashay sawirka iyo maaragtay wax lagu sawiro kaamirada ama video ha noqoto ama mobile wax laga sawiro ama takale caadiga gacanta laga sawiro kelmadtaa ku saabsan baa sheekha aan kusoo dhaweynayaa intaas su-aalaha aan u gelin waxaan leenahay sheekh fale fadl mashkuura